britain waxay ku jirtaa wadamada ku taxaluqa ciidamada iyo muxuu ahayd ammaanka soomaaliya shirbay waxay ku qabatay laba kun iyo afar iyo tobankii london security conference la yidhaahdo london ku qabatay kuwo kalena waa ka horreeyeen marka arrintaana horta arrin cusub ma ah taasi waa ta koowaad laakiin haddii la falanqeeyo oo dhinacyo kala duwan laga fiiriyo marka ugu horreysa waxay support u tahay muxuu ahaay ciidamada amisom oo lagu derdergelinayo muxuu ahaay dagaalada dhawaanahan soo food saaray sida muxuu ahaay kii balidoogle iyo iyo muxuu ahayto kii buurhakaba iyo kii janaale iyo waxyaabahaas dagaalada soo food saaray oo muxuu ahayto culayskaas soo fuulay horta mid muxuu ahayto laisla garab taagahayo oo dhinaciinaan nahay dhahayo weeye mid marka ugu horeysa marka labaad waxaa la dhihi karaa muxuu ahayto wayna tahay arrinta loo fadhiyo hadda u n ka loo fadhiyo wuxuu ahay waa arrimahan muxuu ahayto kasoo cusboonaaday iyo islaamiyiintan xoogga ku yeeshay bariga dhexe oo muxuu ahayta xiriirna la leh soomaaliya arrintaas marka markii la fiiriyo for example dawladda ruushka waxay qaadatay aggressive attitude oo inay ciidamo geyso syria oo sidaas oo kale marka waxaad moodaa la dhihi karaa muxuu kala rijinka muxuu ahayto bersansigiisa ku tartan inuu jiro iyadana waa la dhihi karaa marka yaa joogay iyo maxaa waxaa kale oo qeyb ka ah oo oo la dhihi karaa wax cusub maahana waa traditionkii hore iyo muxuu ahayd wadahadaladii iyo shirarkii muxuu ahayd sii socday iyo ballanqaadyadii hore ee u samaysay dawladda ingiriiska oo ma wada fulin wax saas wax saasoo la taaban kara kama fulin marka kuwio kale saasaan u malaynaya aniga haddaan soo uru ururiyo tiradan ma ku filan taha ayay kula tahay tababarada ay siinayaan ciidanka nabad ilaalinta ee soomaaliya wallahi waxay ku xiran tahay ciidanka nabad ilaalinta tababarka uu uba u baahan yahay waxay dhaheen muxuu ahayd tababaro muxuu ahayd waxaan siinaynaa logisticada iyo muxuu ahayd logisticada wada ah muxuu yaanu siinaynaa bay yidhahdeen waa ciidan xoog la weye ciidan muxuu ahayd angalkaas haddii laga fiiriyo waa garta marka logisticada la sheegay qayb ma ka noqon kartaa ama agabkaas in laga caawiyo ciidanka nabad ilaalinta oo kale inay helaan hub ku filan ama inay helaan dayuuradaha helicopterka oo kale oo marka ay kula dagaalamaan al-shabaab horta diyaaradaha diyaaradahu muxuu ahayto waa ka hawlgalaan soomaaliya ama muxuu ahayto unilateral ha noqoto oo ama muxuu ahayto dawladda kenya diyaaradaheeda waa ka hawlgalaan dawladda ethoobiya waa ka hawlgalaan diyaaradaheeda haddii ciidanka ciidanka amisom iyo diyaarada laga hadlahayo areas waxaa laga waxay u baahan tahay security council resolution bay u baahan tahay oo area kale oo discussion nooc kale ah weye ma umalaynayo inuu muxuu ahayto ciidankan ciidan muxuu ahayto hub iyo saanad iyo geynahaya awood kale inuu yahay waa garta ugu dambeyn ciidanka soomaalida oo kale iyaga maxaa ka hortaagan in tababarada noocan oo kalea loo fidiyo ama agab la siiyo waxaan la soconnaa in hadda taageeradan ay ku kooban tahay oo keliya ciidanka midooda afrika ee soomaaliya su-aashaas waa su-aasha ridwaano dad badan ay isweydiiyaan ma ciidankanaga la tababaro ma anaga muxuu ahayto awoodaan maana la siiyo waxaa lagama maarmaan ah ilaa ciidan soomaaliyeed la helo oo inaan muxuu ahayto ciidan ama soom ama ciidan waddan kale waddankaan ciidan u noqonaynin oo muxuu ahayto sugaynin amnigiisa taas muxuu ahayto waa waa waa arrin iska cad wey mas'alada ciidankan maa la siiyo dhowr angal bay gelaysaa arrimo siyaasadeed bay gelaysaa ama siyaasadda caalamka iyo muxuu ahayto danaha istaraatiijiga ha noqoto ama ha noqoto siyaasada gudaha oo soomaalida oo ciidan wada lahayn oo fikradaha ciidanka intaan la wada samayn oo la wada hubaynin oo ciidan la samayn waxaa loo baahan yahay in itijaah siyaasadeed iyo muxuu ahayta consolidation la helo oo muxuu ahayta sidaas oo kale ma ciidanka soomaaliya maxaa diidahay simple soomaalidu inayna muxuu ahayto arrintan ayna meel ka wada taagnayn oo si wada arkayn oo ayna wax wada rabin taasaa su-aasha ugu horeysa qayb ka ah qayb waxaa ka ah muxuu ahaay danaha kale oo muxuu ahayto yaa siinhaya yaa waxaan siinhaya iyo sidee loola macaamilhaya waa waa eradaasaan umalaynaya inay tahay